waa masale khilaaf ku sugan yahay abu mudafar asamcaani waxa wili wa ama alambiyaau calayhim asalaamu falaa yasixu minhum wuquucu lkabaa'iri licismat illahi iyaahum can dalik wa ama asakaa'iru faqaaluu laa yasixu minhum wuquucu maa yunafiru canhum mithlu lkadibi wa ama maa yadacu min aqdaarihim wma yadcuu albucda minhum mil lghildati wlfadaadati xagga hore inay ku cadfantahay ayaa laga yaabaa khata in adhici karta amaadaynan anigu markaa khata ay ka tahay milulkadibi iyo wamaa yadacu min aqdaarihim wamaa yadcuu inay saa taha laga yaabaa ilaa an qaal wa ama maa cadaa ma dakarna min asakaa'iri faqad abaa bacdu lmutakalimiina wuquuca dalika min alanbiyaai ayضa walaصxu ana dalika yasixu wuquucuha minhum wayatadaarakuuna dalika bالtawbati qabla اkhtiraami اlmaniyati waama alkhaطأu wالsahwu fayajuuzu wuquucu dalika min alanbiyaaءi qawaطicu اladila fii usuuli fiqhi mujalladka labaad صafxadda boqol iyo laba iyo toddobaatan ilaa boqol iyo saddex iyo toddobaatan yani bitaxqiiqi اlxakamiyaan yani markuu shanta mujalad kitaabkaa weeye nusqada ah ee labada wadaade xakamiyaanka ahi yani marka ay taxqiijiyeen calaa kulli xaal siaa maqlayseen waxaa markaa u abuu mudafar asamcaani uu tilmaamaya ambiyada kabaa'iri kama dhici karto laakiin sakaa'irta wixii markaa yacnii qadarkooda hoos u dhigaya ama dadka ka uga tanfiirinaya yani iyaga laftooduna markaa kama dhici karto ilaa uu ka yidhi laakiin wixii markaa intaa ka soo hadhay oo sakaa'irta ka midi mutakalimiinta qaar baa diiday inay ka dhacdo laakiin qowlka sicada badani waa inay markaa ka dhacayso waana markaysagaa ka daba tegayaan oo way istidraakayaan geerida ka hor inay ka toobad keenaan oo waxa weeye khata ambiyada ka dhaca waxa weeye laguma iqraariyo ee markiiba waa laga baraarujiyaa shaykhulislaam ibnu taymiya laftiisu kitaabkiisa majmuuculfataawaha mawaadic ka mid ah waxa uu ku tilmaami jiray waxa uu odhanayaa waxa weeye ciddii ugu horraysay ee tidhi yacni ambiyada wax sakaa'ir la yidhaahda kama dhici karto waxay ahayd buu odhanayaa waxa weeye raafidada nimanka la yidhahdo ciddii ugu horraysay ee tidhi ambiyada wax sakaa'ir la yidhahdaa kama dhici karto raafidada nimanka la yidhahday ahaayeen waxaynay sidaa uga jeedeen inay ku gaadhaan markaa a'immadooda cismaday u sheegeen oo waxay yidhahdaan imaamyaalkayagu labiiyo tobanka imaame aanu leenahay marnaba ma khata'aan uma gefaan markay sidaas yadaa ictiqaadsan yihiin waxa weeye kama suurtoobi karto dadkii inay ka sidiqaan oo ay yidhaahdaan ambiyaduna ma khata yani waxaan leeyahay a'immadayaduna ma khata'i karto nebiyaduna yani sakaa'ir baa ka dhici karta markaa si aan taasi u dhicin ayay waxay yidhaahdeen maya ambiyaduna sakaa'ir kama dhici karto saasuu markaa tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa selafku inay isla ogolaayeen marka ambiyada in sakaa'ir ka dhici karto waana arrinka marka isagaa qur'aanku ku tusinaya buu yidhi aayaadka wacasaa aadamu rabbahu faqawaa ayuu markaa soo qaatay dabeedna wuxuu radiyey qowlka odhanaya cisyaanka waxaa lagu fasirayaa waxa weeye khilaafu lawlaha oo wuxuu markaa uu yidhi tansiihay ambiyadii nasahayaan bay uga jeedeen laakiin waxay ka carareen iyo waxay ku dhaceen waxa weyneedtay ku dhaceen waxay soo marayaan buu yihi qowlkii ilaahay uu yihi wacasaa aadamu rabbahu faqawaa markaasa waxay odhanayaan maa casaa wamaa qawaa walaakin khalafa lawlaa cisyaan xaqiiqii kama dhicin oo cisyaan lama imin iyo qawaayo toonna laakiin sidii mudnaanshihiiyo fadliga badnayd buu khilaafay bay markaysagaa odhanayaan marka kay ku dhaceen iyo kay ka cararayeen waxa weyn buu odhanayaa kay ku dhaceen baa markaysagaa weyn sidaas iyadaabuu markaa odhanaya sidaas aawadeed marka wuxuu aada ugu nuxnuxsanaya oo masalada uu u daliishanayaa in waxa weeye ambiyada in markaa dunuub sakaa'iri inay ka dhici karto laakiin dunuubtaa sakaa'irta ah lazman waa ka toobad keenayaan markiibana waa laga baraarujinaya calaa kulli xaal safaxaadkii iyo kitaabkii markaa ma raajicin insha allahu tacala darsiga soo socdaan markaa safaxaad ka sheegi doonaa yani uu ku yidhi marka ereyga cismo la yidhaahdo khaas ahaan ambiyada iyo loo isticmaalaa marka dadka kale in la yidhaahdo hebel waa macsuum in la yidhaahdo iyo markaysaga ereyada noocaas ah culamadu waxay yidhahen adab ahaan baynay markaa u fiicnayn bay yidhahdeen maadaama ambiyada loo isticmaalo oo ilaahay ma la odhan karaa haddaa waxa weye alcismatu lilah taa lafteeda culammadu waa diideen oo waxay yidhahdeen alcismatu lilah haddii loo jeedo markaysaga yani ilaahay baan gefin muraadka looga jeedaa haddii ay tahay yani waxa weeye macnahaasi markaysa waxaan markaa alcismatu lilahi in la yidhaahdo ma aha sababtaan loo odhanayna waxay tahay laabudda lilcismati min caasim cismada waxa u hortilaa yani markaa waa ficil mutacadi ah markuu mutacadi yahay cismadii waxaa hortilo waa min caasimin cid macsuum ka dhigtay haddaad tidhaahdo cismadu ilaahay bay u sugnaato bimacnaa waxa weeye isagu ma gefo yacni laabudda lilca- lilcismati min caasimin waa in la yidhahdaa cid kalea ilaahay macsuum ka dhigtayoo ka dhowrtay inay dembi iyo qalad ka dhaco macnaha noocaasina waa macno baaila waa macno baatila weyi mar haddii aanu markaysagaa laazim ayna ahayne mutacaddi ay tahay cismadii waxay laasimsanaysaa in markaa cid cismada markaysaga waxan markaa u yeeshay inay jirto ayay laasimsanaysaa oo ambiyadu cismay leeyihin marka la leeyahay bimacnaa ilaahay baa u yeelay baa looga jeeda a iyagaa isu yeelay lagama tilmaamayo marka waxa weeye calaa kulli xaal yani alcismatu lilah in la yidhahdo markaysaga waxa ma aha ee waxaa la odhanayaa sida axaadiista kusoo aroortay almacsuumu man casamahu llah yani macsuum waxaa ki ilaahay dhowro ayaa dhowran sidaas iyadaa baa la odhanaya walambiyaau ambiyada cusimuu waxa laga dhowro laga ilaashay mimaa nuhuu canhu wixii laga nahiye laga reebay waa laga dhowray walam yakun marka walam yakun uma sugnaanin lahum lahum yaga tafakuhun yacni wax markaa iska macaansiya bijaa-izin waxyaalaha bannaan ah ee mubaaxaadkaa iska macaansanayaan bal daaka kaasi waxay ahaatay oo ah ficilkay la imanayaan litashriici sharciyeyn ay sharciyeynayaan aw niyati zulfaa ama niyo dhowaanshaabay ula imanayaan min alrafiici ilaha sarreeye ay ugu dhowaanayaan fasamtu aamuska linabiyi nebiga markaysa waxaanu u sugnaaday can ficilin ficil xaggii uu ka aamusaa calima bihi ficilkaasoo uu ogaaday jawaazulficili yacni ficilka bannaanaanshihiisa ayaa qad fuhima la fahmay minhu markaa xaggiisa laga fahmay minhu aamuska laga fahmay bimacnaa wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ficiluu og yahay inuu ka aamuso waxaa laga qaadanayaa inuu ficilkaasi bannaan yahay sababtuna waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam cidna markaa khata yacni markaa uma sugo oo kagama kuma iqraariyo kagamana aamuso waxaa ka hadhaysa un taa siduu shaarixuba tilmaamayo in la garto sababtu uga aamusay inay tahay markaa sabab aan raalli ahaansha ahayn sida waxa weeye ninkii dimiga ahaa ee jizyada bixinayey yacni xaaraan markaa uu ku jiro oo uu la imanayo ama salaad uu ka tegayo yacni waxa weye oo salaaddii ma tukanayo salaaddii marka waxa weeye tukadana lagu odhan maayo maxaa u tukan weydeenna taana lagu odhan maayo aamuska salaad la-aantaa lagaga aamusay uuna gaal dimiya yahay jizyadiina bixinaya dee sabab bay leedahay oo waxa weeye in yani sidoodaa la isaga daayo hadday jizyada bixiyaan weeye xataa yucdu ljizyata can yaddin wahum saakhiruun marka waxa weeye ta noocaas oo kale waa ka hadhaysa culamada qaarkood waxaabay yidhaahdaan gaalada gebigoodaba markaysa waxaad markaa ficilkay sameeyaan hadduu nebigu ka aamuso taqriir lagama qaato ka qaacid ahaan bay markaa u yidhaahdaan laakiin munaafiqa waa laga qaadanayaa marka aamuska uu ka aamuso sababtu waxay tahay munaafiqu ahlulislaamku ka mid yahay oo bimacnaa daahirka shareecada yacni markaysa waxaan markaa waa lagu ilzaaminaya waana markaysaga isaguna yacni waa la im imanaya marka sidaas aawadeed yacni markaa gaalkii aan munaafiq ahayn aamuska uu ka aamuso taqriirba lagama qaata baa layidhi fasamtu aamus linabiyi nebiga u sugnaatoo nebigu u aamuso can ficilin ficil uu ka aamuso ficilkaasoo calima bihi uu ogaaday jawaazulficli ficilka ban ficilka banaan bannaanaanshihiisa ayaa qad fuhima la fahmay minhu xaggiisa aamuskaa laga fahmay wa rubamaa yafcalu inuu markaas sameeyaa laga yaaba lilmakruuhi wax makruuha nebigu inuu sameeyaa laga yaaba mubayinan isagoo caddaynaya annahu litanziihi tanziihi inuu markaa u sugan yahay fa saara wuxuu noqonayaa fii jaanibihi yacni dhinaciisa wuxuu u noqonayaa min alqurab qurbooyinka iyo cibaadaadka wax ka mida ka nahyi sida reebitaanka markaysa waxaan markaa xaaluu la mid yahay la reebayo an yushraba in laga cabo min fami lqirabi yacni qarbadada marka afkooda in laga cabo yacni wuxuu inoo tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam siduu qowl wax ugu bayaamiyo ayuu ficilna wax ugu bayaamiyaa waxaa suurtoobi karta ficilkaa wax ku bayaaminayaa inuu markaa kayrkii inuu sameeyo makruuh inay u tahay isaga laakiin inuu la yimaadaa makruuhu ma aha isagu inuu la yimaadaa waajib bay u tahay oo wuxuu uga jeedaa bayaanuu sharcigii caddaynayo yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballagta risaalatah marka waxaa weeye tabliiqii uu samaynayo waxaa ka mid a ficilkan inuu sameeyo ficilkanna wuxuu markaa ku caddaynayaa shaygan inuu jaa-is yahay marka isagu hal mar inuu sameeyaa waxay u tahay waajib shayguna daatahaantiisa waa makruuh karaahiyo isagu markuu la imanayo uma aha ee waxay u tahay markaysaga wuxuu ku gudanayaa waajibkii ahaa dadka gaadhsii ayuu ku gudanaya hal mar hadduu inuu la yimaadaa waajibkiibuu ku gudanaya markaa nisbadiisana makruuhu ma aha ee qurbo iyo cibaado fadli badan ayay isaga markaa u tahay tusaalihiisu waxay ahaatee nebigu wuxuu nahiyey sala allahu alayh wasalam qarbadka afkiisa in laga cabo haddana nebigu sala allahu alayh wasalam qarbad buu markaa afkiisa ka cabay bimacnaa waxaa weeye halka dhuuntii afkee uu leeyahay yani markaa laga shubo waxaa ku jira halkaasuu markaa afka saaro uu nebigu ka cabay sala allahu alayh wasalam wuxuu caddaynayay nahyigii hore inuu yahay litanziih oo aanu litaxriim ahayn ficilkaasi mubayin buu ahaa oo ficilkaasuu ku caddaynayey marka isaga markaa uma ahayn makruuh uma ahayn wa rubamaa yafcalu inuu sameeyaa laga yaabaa nebigu sala allahu alayh wasalam lilmakruuhi yacni laamku waa iska zaa'ido almakruuha ayay ahayd makruuh inuu sameeyaa laga yaaba mubayinan xaaluu yahay mid caddaynaya annahu litanziihi tanziih inuu usugan yaho yacni aanu taxriim ahayn fa saara wuxuu markaa noqday yacni shaygaa makruuha ahaa fii jaanibihi markaa nebiga dhinaciisa nisbadiisa marka loo eego min alqurubi qurbooyinka ama cibaadaadka fadliga leh mid ka mida ka nahyi markaa waa sida nahyiga oo kale ama jaawa daalika kaasi ka nahyi waa sida markaa nahyiga yacni la reebay an yushraba in laga cabo min fami lqirb min fami alqirab yacni qarbadada afkooda laga cabo qarbad waxaa loo yidhahdaa markaa yacni shayga haragga laga sameeyo ee markaa caanaha iyo lagu shubta biyaha iyo yani khaasatan biyaha ka lagu lagu shubto ayaa qarbad la yidhahdaa yani ka caanaha lagu shubta yarna sibraar baa la yidhahdaa wa ficluhu lmarkuuzu fi ljibilla kalakli washurbi falaysa mila min gayri lamxi lwasfi wa ficluhu ficilkiisa nebigu sala allahu alayh wasalam uu sameeyo almarkuuzu ficilkaasoo yani markaa lagu dhex sameeyey fi ljibillati markaa abuuritaanka yani lagu dhex sameeyey kalakli iyo washurbi weeyaane falaysa millatan milla ma aha bimacnaa waxaa weeye ma aha yacni shay dariiqo oo fadli badan ma aha min gayri lamxi lwasfi yacni markaa wasfiga haddii aan la jalleecaynin yani yani ma aha shay markaa qurbo ah oo yani markaa sharciya markaa ma aha waladii ixtamala kii aqbalay sharcan markaa sharci sharci yani markaa aqbalay fa fiihi qul taradudun fa fiihi isagay ku sugan tahay qul waxaad tidhaahdaa waa jumla muctaridee mutaradudun taradud baa ku sugan bimacnaa khilaaf baa ku sugan taradudkaasoo xasala xasilay falxaju markaa xajka raakiban yani markaa la xajiyo yani markaa raakiban xaaluu yahay markaysagaa mid yani raakiban wax fuushan yajri calayhi yajri waa dareerayaa ee waa ku soconaya calayhi khilaafka lasoo sheeguu ku soconaya taradudka lasoo sheeguu ku soconaya ka dijcatin waa sida markaa hay-ad jiifsad iyo ama qaabo jiifsad oo bacda salaati alfajri oo salaaddii markaysagaa labadii ragcadood ee sunnaha ah ee subaxa ka horreeyey yacni salaatulfajri waxaa looga jeedaa labadii ragcadood ee sunnaha ahaa ee qabliyada ahaa baa looga jeedaa dabadood la jiifsado yacni markaa sida jiifkaas oo kale wuxuu halkana ka warramayaa afcaalu nabiyi sala allahu alayh wasalam afcaalu nabiyi culammadu yacni waxaa weeye baxdi gaara bay kutubulusuul markaa u caqidaan culammada qaarkoodna kutub gaara bay ka alifeen laba shiikhoo culammadii hore ka midi waxaa weeye afcaalu rasuul yacni waxay ka alifeen mid waliba kitaab gaara sheikha marka abishaame la yidhahda culammadii shaaficiyada yacni ka mid ahaa quraadana ka mid aha waxa uu alifay musanaf la yidhaahdo almuxaqaq min afcaali arasuul musanaf la yidhaahdo ayuu markaa alifay wa kadalik markaa sheikh kale isaguna wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo alrasaf la yidhaahdo oo inkastoo waxa weeye kitaabka marka abishaame uu ka fiican yahay kaa laftiisu maktabadda waa yaallaan yacni rasafku waa yaallaan marka labadaa kitaab baa ka mida culammadii hore kutubtay ka alifeen culamada mucaasiriinta qudhoodu markaa musanafaad waa ka alifeen qaarkood oo sheikha markaa dictoorka ee la yidhaahdo moxamed sulaymaan alashqar waxa uu alifay risaalo uu ku qaatay dictooraa oo la yidhahdo afcaalu rasuul oo laba mujallad ah yacni afcaalu rasuul la yidhaahdo oo laba mujallad ah tafaasiil badan baa ku sugan afcaasha rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam jibillo u sameeyo bimacnaa waxa weeye dabeecada markaa bini aadamka ama caadada bini aadamku ay keensanayso yacni lagama qaadanayo waxaasi markaa inay tahay mid lagaga dayanayo nebiga sala allahu alayh wasalam jibilla waxaa markaa waa abuurkii baa laga keenay yacni markaa abuurkii ayaa laga keenay caado ama jibilo hadduu u sameeyo sida qofku inuu wax cuno sida qofku inuu wax cabbo sida qofku inuu seexdo ashyaada noocaasa lagama qaadanayo markaysagaa qurba inay tahay oo la odhan maayo yacni waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam waa lagaga dayanaya sunnadaa la odhan maayo bes waxaa laga qaadanaya waxaas markaysagaa jibillada ah hadduu nebigu sameeyo inay mubaax taho ay bannaan tahay baa laga qaadanaya laakiin ibaaxa wax ka badan laga qaadan maayo allaahuma ilaa sifa inuu xadido mooyaane oo shaygii waxa weeye iska jibillada ahaa ayuu sifo xadiday sifadaa uu xadiday sunanimo waa laga qaadanaya sida qofku inuu wax cuno waxay tahay marka hore waa jibillo qaabka laakiin wax loo cunayo hadduu xadido oo uu yidhaahdo waxa weeye waa inaad midigta wax ku cuntaa waa in halka kusoo xigta aad ka cuntaa yacni markaa ta noocaasa waxaa laga qaadanaya markaa sunanimaa laga qaadanaya sunanimo ayaa laga qaadanaya hadduu qaab xadido qofku inuu markaa labisto oo yani maryo xidho waxay tahay waxa weeye waa arrin jibille ama caada bini aadamka iskaga abuuran tahay dabeec ahaan bay ugu abuuran tahay laakiin qaabkuu xadido ee maryaha qaarkood hadduu qaab xadido qaabkaa uu xadiday waxaa laga qaadanaya sunanimo waa laga qaadanaya sunanimo waa laga qaadanaya saxaabada rasuulkuna sala allahu alayh wasalam afcaasha jibiligaa marka kamay qaadan jirin nebiga inay kaga daydaan sala allahu alayh wasalam allahuma ilaa waxaa laga soo noqliyay cabdillahi bni cumar inuu waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam safarkii uu u safray yani xajka inuu waxa weeye meeshuu nebigu markaa ku nastayba inuu ku nasan jiray meeshuu nebigu markaa yani kusii yani xaajo gutay inuu kusii xaajo gutay siyaalaha noocaasa inuu markaa sameeyey ayaa soo yani dhacday shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu ku tilmaamaya kitaabkiisa layaa qaacida jalila fi tawaasul wasiila gaar haddaad u weydo wuxuu ku jiraa mujalladka koowaad waxa weeye majmuuculfataawa marka halkaas buu ku tilmaamay waxaanu sheegay saxaabadii kale ee ka waaweyneen cabdillahi bni cumar ee jamaahiir asaxaaba iyo kuwii ka fadliga badnaa oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo ka mid yihiin inaynay ficilkaas aynay la iman iyagaana markaysagaa nebiga sala allahu alay wasalam iqtidaagiisa uga dhawaabu oo yani nebiga sala allahu alayh wasalam daahiran wa baatinan waa in lagaga daydo oo maaha marka loo lagu dayanayo in waxa weeye daahirka un laga waafaqoo baatinka laga khilaafsan yahay wuxuu cibaado uga jeeday waa in cibaadana loo niyeeya siduu ula yimina loola yimaadaa waxaanu cibaado uga qastiyin ee uu caad ahaan uga qastiyey haddaad cibaado uga qastido ficilkiina la timaado daahirkana waa ka waafaqday qalbiga iyo baatinkana waa ka khilaaftay ila waxaanu cibaado u niyeyn baad adigu cibaado u niyeysay meeluu nebigu aanu doonin cibaado inuu ku khasiso haddaad adigu doonto cibaado inaad ku gaar yeesho oo ku khasisto waxa weeye suuradda iyo muuqaalka waad ka waafaqday hase ahaatee qalbiga waad ka khilaaftay oo waxaanu takhsiis uga jeedin baad adigu takhsiis uga jeedaa buqaca inuu cibaado ku gaar yeelo aanu isagu u niyeyn ayaad adigu waxaad u niyeysay cibaado inaad ku gaar yeesho saas aawadeed baa cumar bnu khadaab aad iyo aada u inkara oo waxa markaa yani uu maqlay qira'a la akrinayo markaasuu i waa maxay waxaa la akrinaya markaasaa waxaa la yidhi qolaa markaysaga masjidun sallaa fiihi rasuulullahi waxay yidhaahdeen waa masaajid meeluu nebigu ku tukado annaguna waa ku tukanayna cumar bnu khadaab arrinkaas markaysa waxaan marka aad iyo aad bu tashdiidu nafiir ugu sameeyey waxa uu yidhi arrinkaasoo kale waa kii lagu halaagay ummadii hore kaanuu yatatabbacuuna aathaara anbiyaa'ihim fayatakhiduunaha kanaa'isa wabiica taasi waa tii lagu halaagay buui ummadii hore maxay samayn jireen ummadii hore waxay raaraaci jireen raadadkii ambiyadooda markaase waxay ka dhigan jireen meeshii ay yani markaa ku nasteen iyo meeshii ay ku cibaadaysteenba masa yani kaniisad iyo yani biicay ka yeelan jireen biic iyo kanaa'is bay ka yeelan jireen man adrakathu salaatu fi tilka almasaajidi falyusali wailaa falyamdu qaaciduu markaa bixiyey cumar bnu khadaab oo wuxuu yidhi meelaha uu nebigu ku tukaday kay salaadu ugula kulanto siday nebigaba ula ula kulantay ee ugu beegantay kay saasoo kale ugu beegantaa ha ugu markaysa ha ugu tukado yacni waxa weeye kii aynay ugu beegmina ha socdo laakiin aanu u nagaan ama u qasdiin halkaa uu ku tukaday aadna ku tuko arrinkaasna waxay markaa yani yidhaahdeen sheekhulalbani waxa uu ku tilmaamaya kitaabkiisa atawassul wasiila in markaa sanad saxiixa cafwan kitaabkiisa la yidhaahdo taxdiiru saajid min ittikhaadi alqubuuri masaajid waxa uu ku tilmaamayaa inuu sanad saxiixa kusoo arooray saas yadaa buu tilmaamay marka waxa weeye calaa kulli xaal cabdillaahi ibnu cumar laftiisu ilaaqiida kama qabin sidaas aawadeed markaa yani xujo heli mayso mutasawifada markaysagaa hadda yani samayso oo markaysagaa yani qaaru xiro iyo qaaru sawr iyo dooddoonta oo yidhaahdo markaysagaa nebigu halkii uu godkii godadkii uu galay ee qaaru sawr iyo qaaru xiraa baanu garan gelaynaa oo ku cibaadaysanayn waayo qaaru xiraana waktiga uu galay waa qabla nubuwa oo xuja kuma sugna qaaru sawrna xaaje iyo dan baa gelisay ee isagu cibaadaad ku khalaaweysiga uma gelin cadowga eryanaya dabeedna markaysagaa kaga gabbuu markaa yani ismi saddex habeen baanu ku jiro cadowga uu kaga gabanay marka waxa weeye kuwa hadda mutasawifada ee godadkii markaa gelaya doonaya inay ku cibaadaystaan sunnihii rasuulka sala allahu alay wasalam raaci maayaan waayo waxaan nabigu cibaado markaa inuu ku khaas yeelo u niyeynin ay iyagu waxay doonayaan cibaado inay ku khaas yeelaan calaa kulli xaal kitaabka la yidhaha qaacida jalla fi tawasul wasila masalada noocaasa si fiican ha looga raajaco waxaa kaloo inoo sheegay hadduu shaygu marka uu yahay shay caado iyo sharci ama jibillo iyo sharci labadaa kala dhex yaalla oo lays odhan karo talo waa iyama keebaa markaysa waxa markaa uu lagu xambaaraya khilaaf baa ku suganoo culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la haleeshiinaya xagga markaysa waxa jibiliga qaarkoodna waxay ama mar hadduu cibaado dhexdeed ku dhacay waxaa la haleeshiinaya xagga cibaadada waayo nebiga sharci baa loo soo saaray yani markaa libayaani sharciyaat ayaa nebiga loo soo diray sala allahu alayh wasalam markaa sidaas aaweedee umuuraha sharciga ah ayaa la haleeshiinaya bay markaysa waxaan markaa yidhahdeen tusaalaheesu waxay ahaatay markaysagaa nebigu sala allahu alay wasalam xajkii oo kale yani rakuub buu fuulay ma la odhanayaa markaysagaa inta rakuub la fuulo in waxa weeye yacni lagu xajiyaa waxay ka fiicantaoo ka fadli badan tahay in waxa weeye iyadoo la soconayo la xajiyo mise waxaa la odhanayaa nebiga xaajaa ku kaliftay iyo dan oo nebigu sala allahu alayh wasalam markii dambe dee da-diisu waa weynay marka waxa weeye dee dan baa markaysagaa ku kaliftay ee ugama jeedin in markaysa waxaan markaa in rakuub la fuulaa inay ka fadli badan tahay in cagga lagu socdo yacni khilaaf baa ku sugan oo culamadu laba qowl bay kala yihin culamada qaar waxay eegayaan nebiga libayaani sharciyaat baa loo soo diray khuduu canii manaasikakuna waa yidhi culamada qaarkoodna waxay eegayaan waxaan inuu markaa uu yahay in wax la fuulo yacni arrin markaysagaa iska jibille iyo caado ah marka sidaas aawoodee waxay leeyihiin yacni markaa lagama qaadanayo inay sunno tahay waxaa la mida jiifka uu nebigu sala allahu alay wasalam jiifsan jiray ragcatay ilfajri dabadeed oo uu dhinaca midig u jiifsan jiray ma nasasho markaysagaa uu ka nasanayo qiyaamuleylkii dheeraaba mise nasasho markaysagaa kama ahayne tashriic bay ka ahayd iyo sunnayn uu sunnaynayo yacni laba qowl baa ku sugan calaa kulli xaal waxa fiican markaysagaa qowlka odhanaya yacni marka waxay ahayd yacni markaa sunna ayay ahayd laakiin qolada daahiriyadu markaa sida uu shaarixba sheegaya qaarkood shaad shuduud bay sameeyeen oo waabay markaysagaa intay waajibiyeen bay waajibkii dhaafeen oo waxay yidhaahdeen shardi bay sixada salaada subax uyihi u tahay oo ninkaan markaysa waxaan markaa dhinacaan midig aan u yaro jiifsan oo markaysa waxaan yani salaada subax ka hor a salaadiisu waxba kama asixin ayay markaysagaa yidhahdeen yacni huluwi bay sameeyaanoo waxay yidhahdaan wax kasta oo salaada markaysa waxaan markaa waajiba oo la waajibiyey shardina waa u tahay waa qaacido baatila wax kasta oo la waajibiyey salaadana shardina waa u tahay wax kasta oo markaysa waxaa salaada aan ka mid ahayn oo lala yimaado oo lala yimaadaana waxa weeye waxay u tahay salaaddii waa fasahaadinaysa a yacni sidaad markaysa waxaan markaa salaaddii ugu jirtaad marka waxa weeye aad yacni meelo yani waxaad iska samaysay inaad markaa qurux qururux iyo wax iska yara dido khalaas waa burtay bay leeyihi salaada ibnu xasmin saasuu ku sheegaya marka isaga muxalla calaa kulli xaal waa qowl markaysa waxaan markaa yani baatil weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد masaladii cismada hadalkii adigu aan macna ahaan u sheegay ee ibnu taymiye ka sheegay ima suuro gelin aan idhi waxaan sheegi doonaa safxadda yani berri aan sheegi doona insha allahu tacaala ima suuro gelin markaa inaan helo waqti hore ay ugu dambeysay markaa masderkii aan u filayayna hore waan uga waayey laakiin hadalku sidaan u sheegay buu u ahaa aan u hubaa insha allahu tacala haddaan dhaqso u helo waan u sheegi doonaa calaa kulli xaal mas'alada cismada yacni waxba uga noqon mayno culamada qaar baa waxay isweydiiyeen ambiyadu wax ma ilaawi karaan mise ma ilaawi karaan bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maye waxba ma ilaawi karaano wax ilowshiye iyo sahwi la yidhaahdaa kama dhaco oo haddaa maxaa lagu xambaarayaa baa layihi nebiga sala allahu alayh wasalam shan goor inuu sahwiyaa salaada kaga soo aroortay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam khamsa maraat marka maxaa taa lagu xambaarayaa waxay deliishadeen xadiis daciif ah oo odhanaya inii laa ansaa walaakin unassaa walaakin unassaa liusharica anigu wax ma ilaawo laakiin waxa wax lay ilowsiiyaa si aan markaa u sharciyeeyo marka xadiiska noocaasay dooneen inay markaa deliishadaan oo maqaamka usoo qaataan xadiiskuna dacfigiisu waa daran yahay bal ay culamada qaarkood waxay dhahen laa asla lahu maalik baa muwada'a isagoo balaaqa kusoo wariyey laakiin isagoo oo mutasil ah laa daciif walaa yacni walaa saxiix midnaba laguma soo warin waxaanu khilaafsan yahay maca dalika axaadiista markaa saxiixa ee saxiixaynka ku soo aroortay ee uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inamaa ana basharun ansaa kamaa tansawna faidaa nasiitu fadakiruunii xadiiskaasoo saxiixaynka ku soo aroorayna waa khilaafsan tahay marka waxaa weeye calaa kulli xaal arrinka ku saabsan yacni sahwi iyo nisyaan ma ka dhacaa jawaabtu waxa weeyaan waa ka dhacaa waana muxaqaqa markaa inuu ka dhaco adilada markaana way ku tusinaysaa yacni waaqic ahaanna waa uga dhacay marka taasna intaas ayaynu markaa ku dhaafaynaa mas'alada inoogu dambayso ku saabsan wixii markaa yacni aqbalaya inuu sharci noqdo misena aqbalaya inuu waxa weeye jibillo noqdo oo labada mid walba yacni qaabil u ah oo labadaa kale dhex jooga waxa uu sheikhu tilmaamay inuu khilaaf ku sugan yahay khilaafkaas asalkiisu waxa uu ku dhisan yahay daahir iyo asal baa iskhilaafay iscaariday waxaana markaa jira markaa daahirkiiyo asalku iscaaridaan yacni keebaa la qadimaya ama daahirkaa la qadimayaa oo la arjaxayaa mise waxa weeye asalkaa la qadimayaa oo la arjaxayaa yacni mas'alada noocaas ah yacni way ku kala duwan tahay masaa-ishu oo masaa-isha markay asalkiiyo daahirku iscaaridaan qaar asalka la arjaxaa jira qaar daahirka la arjaxaa jira masaa-ishu waa kala duwan yihiin waxa uu yihi taajidiina subki maadaama alamru fiihi bayna an yakuuna jibiliyan wa an yakuuna sharciyan wa hada alqismu lam yadkurhu اlusuuliyuuna fahal yuxmalu cala aljibiliyi liana alasla cadamu الtashriici aw cala الsharciyi liannahu sala allahu alayh wasalam liannahu sala allahu alayh wasalama bucisa libayaani sharciyaat waxa uu yidhi arrinku markuu ku dhex wareegayo inuu jibilli noqdo oo bimacnaa waxa weeye abuur iyo caado iska noqdo wax dabeecada markaa yacni bini aadamka xaggeeda ka soo fulaya iyo inuu sharci noqdo labadaa hadduu kala dhex joogo qaybtaana usuuliyiintu may sheegine ma waxaa lagu xambaarayaa xagga markaa jibilliga miyaa lagu xambaarayaa waayo asalku waa inaan markaa tashriic inaanu ahayn oo wixii markaa yacni laysku qabto waxani ma tashriic baa mise ma aha alaslu cadamu tashriic inaan markaa sharciyeyn wax la yidhaahdaa aynay ku jirin mas'aladaasa asalku yahay oo baraa'adii asliga ahayd weeye ama mise sharci baa lagu xambaarayaayo nebiga sala allahu alayh wasalam yacni bucisa libayaani sharciyaat umuuraha umuuraha sharciga ah ayaa markaa loo soo diray si uu u bayaamiyo uu caddeeyo labadaa waa iyama wa hada alqismu qaacidatun jaliilatun wa hiya muftataxu kitaabina alashbaah wاnnadaa'ir waqad dakartu fi kitaabi alashbaahi wاnnadaa'iri annahu yukharaju fiiha qowlaani min alqowlayni fi tacaarud اlasli wاlظaahiri ana alasla cadamu ay liana alasla baa macnuhu dhacaya ana alasla cadamu الtashriici wاlظaahiru annahu sharciyu likownihi mabcuusan libayaani الsharciyaat alibhaaj fi sharxi lminhaaj mujalladka labaad laba boqol iyo lix iyo lixdan ilaa laba boqol iyo toddoba iyo lixdan kitaabka alashbaah wannadaa'ir ee uu tilmaamayaana waa kitaab u alifay taajidiina subki weeyi waana marka wuxuu ku saabsan yahay qawaacid yacni alfiqhi ayuu ku saabsan yahay culammada marka isagaa madaahibtana yacni alashbaah wannadaa'ir waxay u isticmaalaan yacni umuuraha daabidada daabidka iyo qaacidada iyo laysugu keenayo ta noocaasaa loo isticmaalaa marka sida badan qawaacidda fiqiga ayuu ku saabsan yahay yacni kutubta noocaasee magaca lagu alifa shan caalim oo markaysagaa shantuba shaaficiye yihiin ayaa waxay alifeen mid kastaaba alashbaah wannadaa'ir kitaab la yidhaahdo ayaa mid weliba alifay ibnu wakiil baa ka mida ibnu subki baa ka mida suyuuti baa ka mida marka ilaa shan caalim oo markaysagaa ka mida shaaficiyada ayaa cunwaanka yani kutub ku alifay qawaacid ku saabsan wakadalika markaa madaahibta kale qudhooda qaar yani alifay waa jiraano sida waxa weeye xanafiyadoo kale alashbaah wanadaa'ir bay iyaguna leeyihiin oo ibnu nujaym ku alifay ayaa ka mida marka calaa kulli xaal laakiin kutubtaas waxa ugu muhiimsan oo ugu fiican siday culammadu sheegeen kitaabka marka la yidhahdo alashbaah wannadaa'ir lijalaal addiin assuyuuti kitaabkaas baa markaa ugu fiican uguna shaamilsan marka calaa kulli xaal waxa uu tilmaamay masalada noocaasa laba qowl in lagu soo bixinayo lagu soo saarayo oo asalka iyo daahirka iscaariday darteed iyo ma cadamu tashriic oo asalkii ah baa lagu xambaari mise waxa weeye inuu yacni yahay sharci inuu yahay maadaama daahirku ay tahay sida muuqashada badani in waxa weeye nebigu uu sharci caddaynayo labada iyomaa lagu soo saarayaa taasay ku dhisan tahay marka culamaduna saasay laba qowl markaa mas'alada uga yeesheen suwar badan baana markaysa waxaan markaa soo gelaya oo khilaafka la ysku khilaafay jalsatulistiraaxa fadhiga la yidhaahdo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen arrinka noocaana nebigu sala allahu aleyh wasalam xaaje ayuu marka u sameeyey oo markii dambe u cuslaaday marka waxaa weeye kaalmaysu inu iska kaalmaysanayay ka ahayd fadhigan yar ee jalsatulistiraxa la yidhaahdo kamay ahayn markaa inuu sunnaynayay oo sharci ahaan uga qasdinayo fadhigan yar ee jalsatulistiraxa la yidhaahdo kamay ahayn markaa inuu sunnaynayay oo sharci ahaan uga qasdinayo oo ay sunna inay tahay uu tilmaamayo yacni labadaas qowl baa ku sugan inkastoo shaaficiyadu ay qabaan yacni jalsatulistiraaxu inay sunno tahay oo xagga markaysaga asalka xagga daahirka ay arjaxayaan xagga daahirka ay arjaxayaan oo inay sharci tahay oo sunno tahay ay sidaas markaa u badinayaan waxaa ka mida waxa weeye isagoo wax fuusho nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku dawaafay yacni masaladaas oo kale siduu markaa yacni naadimku oo u mihaaliyey ayaa ka mida markaa masaa-isha markaa soo gudagelaya masaa-isha soo gudagelaya taasoo kale ayaa markaa ka mid a calaa kulli xaal waxyaalihii jibillo ahee markaa yacni dabiica ahaan ay tahayna sunna ahaan lagama qaato yacni waynagii soo sheegnay wa ficluhu lmarkuusu fi ljibilla kaalakli washurbi falaysa mila min gayri lamxi lwasfi yacni taas waa inagii markaa soo maray masaa'il badan baana markaysagaa gudagelaya oo yacni markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu waxa macaan jeclaa inuu malabka jeclaa la odhan maayo jacaylka la jeclaadaa waa sunne yacni markaa la odhan maayo wakadalika waxa weeye inuu bacor iyo yacni rudab isku cunay yacni ta noocaas oo kalea la odhan maayo labadaa in la isku cunaayo bacor iyo waxa weeye timir yacni rudab ah nooca rudabka ah in la isku cunaa ayaa markaa sunna ah la odhan maayo wakadalika nebigu sala allahu alayh wasalam yacni kabo markaysagaa inuu gashaday markaa yacni indhalaleh yacni markaa kaasoo kale la odhan maayo in taas la gashado ayaa markaa sunna ah la odhan maayo wakadalika markaysagaa culamada qaarkood waxay gudageliyaan timoho kale nebigu sala allahu alayh wasalam waa kala rogtay oo bartanka ayuu ka kala rogay berigii dambe marka kala rogga uu timaha markaysaga waxaan kala rogay ma waxaa la odhanayaa waxa weeye waa sunna miyaa la odhanayaa oo fadiila ku sugan oo waa sunna markaysagaa sharciya oo markaysagaa fadli laga helayo mise waxaa la odhanayaa waxa weeye waa sunna caadiyo caadi ahaan buu nebigu u sameeyey sala allahu alayh wasalam maadaama carabtu ay aad u isticmaali jireen timaha inay markaa kala rogaan yacni markaa labada iyamaa la odhanaya yacni culammadu iyada lafteeda waa isku khilaafaan imaamu nawowi oo kale kitaabkiisa sharxu muslimka waxa uu ku odhanayaa waasadlu waalfarqu jaa'izaani markaa ma odhanayo midbaa sunne ee labada wuxuu ka dhigaya un inay iska jawaas tahay ayuu imaamu nawowi yacni markaa u marinaya yacni markaa taasna sidaas iyada ah ayaa culamo badan baa ku waafaqsan imaamu nawowi halkaa uu mariyey oo ah inay iska tahay jaa'is oo aan fadiilo markaysagaa aynay kala fadli badnayn in yacni timaha la kala rogo iyo inaan la kala rogin yacni inaynay kala fadli badnayn inay iska tahay wax iska jaa-is oo caadahaan nebigu u sameeyey sala allahu alay wasalam min sunan alcaadaat ay tahay laa markaysa waxaan markaa aynay ahayn yacni markaa sunne sharciya oo markaa yacni cibaad ahaan yacni loo samaynayo noocaas oo kale marka aynay ahayn marka adigu calaa kulli xaal yacni masaa'il badan baa sidaas markaa usoo gelaya yacni waxyaalaha jibillada iyo caadada iyo ku saabsan yacni sidaas iyadaa usoo gelaya wغayruhu waxukmuhu jaliyu falistiwaa fiihi huwa alqawiyu min gayri taksiisin wagayruhu yani wixii markaa ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam wixii aan jibilli ahayni وxukmuhu wاlxaal xukmuhu xukumkiisu jariyun uu yahay marka isagaa mid daahir oo muuqanaya oo nisbada xukumka wuxuu isaga u yahay la garanayo falistiwaa fiihi sinaanshaha markaa lagula siman yahay oo ummadduna isaga nebiga kala simantoo wuxuu nebiga u ahaa dadka kalena uu u noqonayo huwa alqawiyu qowlka qawigaa weeyi min hayri takhsiisin xaal marka isagaa uu yahay mid yacni takhsiis markaa ka madran oo yacni markaa xukunkaa yacni xukunkaa muuqda ee isaga ugu sugnaaday xukumaan ku gaar ahayn hadduu yahay oo daliilulkhusuusiye ka madhan yacni waxa markaa yacni raajix oo qawi ah inay ummaddu kala siman tahay oo waxa uu isaga u noqdo ummaddana ay u noqonayso wuxuu tanna inoo tilmaamayaa ficilka nebigu sala allahu alayhi wasalam ee uu u sameeyo tashriic ahaan ee aanu jibillo u samaynin iyo abuur iyo caado aanu u samaynin xukumkiisu waxay u qaybsantahay in xukumkeed xukumkay nebiga u ahayd in la garanayo iyo inaan la garanayn in la garanayuu ku hormariyey marka xukumkay nebiga u ahayd sala allahu alayhi wasalam la garanayo inay waajib ku ahayd iyo inay sunne u ahayd yacni markaa iyo inay mubaax u ahayd haddii la garanayo hadday daliilu khusuusiyo ka madran tahay oo daliil markaa aanu jirin sheegaya inay nebiga ku gaar tahay aanu jirin waxaa lagu xambaarayaa waxay nebiga u ahayd bay dadka kalena u noqonaysaa hadday nebiga sunne u ahayd dadka kalena sunnay u noqonaysaa hadday nebiga waajib ku ahayd ama mubaax u ahaydna yacni markaa waajibkay u ahayd bay u noqonaysaa ama mubaaxay u ahayd ayay ummaddana u noqonaysaa taasi waxay ku saabsantahay suurada marka la garanayo ee yacni markaa xukumkiisa la garanayo qowlkaas markuu ku yidhi waa qawi waxaad ka fahantay qowl kale oo muqaabil u aho isagu aan qawi ahayn inuu jiro sidaa muqaabilkeedana markaysagaa shaarixu waa tilmaamay oo waxa uu yahay qowlka muqaabilka waa in la yahay nebigay ku gaar noqonaysaa sala allahu alayhi wasalam ilaa mooyaane in la helo daliil ku tusinaya inay ummaddu kala siman tahay yacni markaa qowlkaasi laakiin waa qowl laga raajaxsan yahay waayo asalku waa in nebiga lagu dayanayo laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir marka wixii aan daliil ka reebay oo khusuusiya aan la helin ummaddu inay markaa kaga dayanayso ayaa asal ku ahaa marka sidaas aawadeed qowlka hore ayaa markaysagaa raajixa waana sida markaysaga yacni uu naadimkuna ku tilmaamay inuu qawi yahay shaarixuna markaysaga uu ku sheegay qowlka saxiixa inuu yahay wixii laakiin daliilu khusuusiya ay raacaan oo daliil loo hayo inay nebiga u gaar tahay sala allahu alayhi wasalam taa la islama diidana inaan xukumkay nebiga u tahay ummadda kale aynay u noqonaynin wagayruhu wixii aan jibillo ahayne tashriicaan uu sameeyo wa xukmuhu walxaal xukmuhu xukumkiisu jeliyun uu daahir yahay oo u muuqdo falistiwaa sinaansho markaysa waxaan markaa nebiga lala siman yahay oo ummaddu ay la siman tahay fiihi ficilka gudihiisa ay kala siman tahay huwa alqawiyu ka qawigaa weeye min gayri takhsiisin yacni markaa wuxuu yacni ummaddu ay kala siman tahay xaalka uu xukumkaasi ka madhan yahay takhsiis ka madhan yahay wabinasi yuraa wabilbayaani waimtisaalin dahara wa yuraa waa la ogaadaa wa yuraa waa la gartaa yacni ay huwa oo markaysagaa xukumka ay nebiga u tahay sala allahu alayhi wasalam binnasi nas baa lagu gartaa uu nebigu caddeeyo oo nasgareeyo xukumka isaga u tahay oo uu yidhaahdo taasi waajib bay igu tahay ama sunnay i tahay wa bilbayaani waimtisaalin dahara wa dahara waa muuqday bilbayaani markaa bayaanna waa ku muuqday iyo waimtisaalin yacni markaa imtisaal oo amar qaadasho ah yacni markaa iyadana markaa waa ku muuqday waxyaalaha kale markaysagaa yacni lagu garan karo xukumkaasi uu ku muuqan karo yacni waxa weeye waa in yacni bayaan ay tahay oo nas markaa ama aayad mujmal ah ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ijmaalkii u bayaaminayey oo caddaynayey ama waxa kale oo lagu garan karaa imtisaal inay tahayo nas aan mujmalba ahayna waadixay too macnaha looga jeedaana uu cad yahay ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam amar qaadasho uu sameeyey taana waxaa markaa jihada waxaa lagu garan karaa waxa markaa uu nebiga ficilku u ahaa oo haddii waxa weeye naska uu yacni mujmalkee uu bayaaminaya hadduu markaa manduub ahay oo sunne ahaana waxay noqonaysaa yacni ficilkiisii inuu sunne u noqdo hadduu markaa ficilku markaa yacni ficilkan uu yacni ku imtisaalayo oo amar markaa yacni ku yimi uu qaadanayo uu la imanayo taasna waxay noqonaysaa ficilkaasi hadduu markaa waajib uu ahaa yacni amarkaasi hadduu waajib ahaa waxay noqonaysaa inuu markaa la yidhahdo ficilkani waajib buu nebiga ku ahaa hadduu markaysaga amarkaasi markaa yacni nadbi iyo sunne ahaana waxaa la odhanayaa ficilkani nisbadiisa sunnu u ahaa baa la odhanaya oo waxa weeye imtisaalka iyo bayaanka waxay ka farac tahay yacni aayadda marka ama ay bayaaminayso ama la imtisaalayo ayaa la odhanayaa maxay faa'iidaynaysaa ma nadbi bay faa'iidaynaysaa ma wujuub waxa ay faa'iidaynayso ayay nebiga u noqonaysaa sala allahu alayh wasalam marka wuxuu inoo sheegay saddex umuurood oo saddexdaba lagu garan karo ficilku yacni xukum xukum ahaan nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu u yahay yacni saddex umuurood oo saddexdaba lagu garan karo ayaa marka isaga uu yacni sheikhu inoo tilmaamay yacni suwar kale ay culammada qaarkood ku sii dareen oo lagu garan karo ficilku wuxuu nebiga u yahay sala allahu alayh wasalam qaadiga baydaawi la yidhahdaa kitaabkiisa minhaajulusuul la yidhaahdo waxa uu ku yidhi wajihatu ficlihi tuclamu ima bitansiisihi aw bitaswiyatihi maa culima maa culima jihatuhu bima culima jihatuhu أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها يعني waxaa lagu garan karaa buu marka isagaa ficilku nebiga wuxuu u yahay salى الlahu عalيه wasalam afar umuurood baa lagu garan karaa tansiis waa lagu garan karaa sida inuu yidhahdo hada waajibun calaya wbinasi yura buu inoogu sheegay waxaa kaloo lagu garan karaa bu uhi bitaswiyatihi bima culima jihatuhu yacni wixii markaa jihadiisa la ogaaday yacni waxa weeye waxa uu yahay la ogaaday hadduu la simana waa lagu garan karaa oo shay la garanayo nebiga sala allahu alayh wasalam inuu sunno u ahaa ama waajib u ahaa ama mubaax u ahaa hadduu yidhaahdo tani waxay la mid tahay ficilkani wuxuu la mid yahay kii caynkaas ahaa taana waa lagu garan karaa marka taswiyada markaa ma sheegin sheikha naadimkii ma sheegin baydaawi baa marka isaga minhaajulwusuulka yacni ku sheegay waxaa kaloo lagu garan karaa imtisaal oo in marka waxa weeye aayad in la imtisaalayo amarkeeda la qaadanayo aayaddaasoo umuuraha markaa mid ka mida ku tusisay oo ama wujuub ku tusisay ama nadbi ku tusisay ama ibaaxa ku tusisay waxaa kaloo lagu garan karaa marka isagaa bayaan baa lagu garan karaa yacni markaa bayaan ayaa lagu garan karaa oo in mujmal aayadada ay sii caddaynaysana waa lagu garan karaa nihaayat usuulka hadalkaasi ku yaalla minhaajka baydaawi baa asalaan ugu jiraa shaarixuna waa sii bayaamiyey oo waxa weeye sharax marka ayuu kusii sharaxaya uu ku bayaaminaya mas'alada waxaad ka eegtaa nihaayat usuuli juska labaad yacni lix boqol iyo konton ilaa lix boqol iyo koob iyo konton hadal afartaa qaybood markaa shabaho taswiyaduna ka mid tahay ayaa baxrulmuxiid isaguna uu ku sheegay kitaabkiisa usuulka ah yacni zarkashi baa ku sheegay kitaabkiisa baxrulmuxiidka ah mujalladka lixaad safxadda toddoba iyo soddon ayuu ku sheegay dabcada sideedda mujallada ee daarulkutubi yacni markaa ay daabacday waxyaalaha markaa kale adigu lagu garan kara ashyaa kale qudheeda waa sheegaan yacni mujmal aayadeed bayaanka la bayaaminayo tusaalaheeda waxa uu misaaliyey shaarixu yacni gacanta inuu nebigu sala allahu alayh wasalam ka gooyey halka jalaqsatayda inuu ka gooyey wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahuma qadciga markaysagaa gacanta halka laga goynayo aayaddu markaa ma sii caddaynin laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam baa ficil ahaan ku caddeeyey waxaanu ka gooyey halkaa jalaqsatayda ayuu markaa ka gooyey yacni waa halka markaa shaarixu tilmaamayo faqaطcuhu sala allahu alayh wasalam yada saariqi min alkuuci libayaani maxali lqaطci almadkuuri yacni kuucna markaysaga waxaa la yidhaahdaa suulku markaysaga halkaas yacni uu ku dhammaado ayaa markaysagaa kuuc la yidhaahdaa waxa uu naadimku yidhi wacadmun yali libhaama kuucun wamaa yali likhinsirihi lkursuucu warusqu maa wasad wacadmun yali ibhaama rijli mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min alqalط buu yidhi yacni waxa uu yidhi markaa waxa weeye laf oo yelil ibhaama markaa suulka xigtaa kuucun baa la yidhaahdaa wamaa yeli likhinsirihi waxa markaysaga waxaan markaa faryarada xigana lafta xigtana yacni halkay ku dhammaato alkursuuc baa la yidhaahdaa warusqu rusqi waxaa la yidhaahdaa maa wasad inta u dhaxaysa ayaa la yidhaahdaa halkan markaysaga ay ku dhammaatay laftu waxaa la yidhahdaa kuuc xagga markaysaga faryaradu halkay ku dhammaatayna waxaa la yidhahdaa kursuuc inta labada u dhaxaysana waxaa la yidhahdaa markaa rusqi baa la yidhahdaa wacadmun yali ibhaama rijli mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min alqalad buu yidhi yacni laf oo xigta buu yidhi yacni ibhaama rijli yacni suulka markaa yacni addinka mulaqabun bibuucin baa lagu laqabaayoo lagu naanaysaa fakhud bilcilmi cilmiga qaado waxdar min alghaladi haladkiiyo inaad wax isku dartana markaysagaa taasna ka digtoonow buu ku yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal faqtacu aydiyahumaa meesha laga goynayaa inay markaa kuuca tahay oo laftaasi halkay ku dhammaato suulku lafta suulku halkay ku dhammaato yacni markaa waa jaraqsatayda un weeyaane halkaa in laga jarayo ayuu nebigu caddeeyey sala allahu alayh wasalam adigu xadiidku ma quwo badna qaciga ku soo arooray kayfiyadda halkuu nebigu ka gooyey sala allahu alayhi wasalam laakiin shaykhulalbani waxa uu tilmaamayaa markaa kitaabkiisa irwaa'ulkhaliilka la yidhaahdo in markaa yacni duruq ay leedahay kala duwan sidaas aawadeed inay isquweynayso marka waxa weeye saniiciisu wuxuu u eg yahay inuu xasanun ligayrihi ka dhigayo yacni axaadiista tilmaamaysa inuu kuuca ka gooyey wa yuraa waa markaa yacni la ogaadaa ay hu oo xukumkaa nebiga uu yahay binasi baa lagu ogaadaa haddii ay dhacdo nebigu inuu tansiisiyo taa waa lagu ogaadaa wa dahara waa muuqday marka ay huwa xukumku bilbayaani buu ku muuqday oo nas hadduu markaa caddaynayo naskaa uu caddaynayo ayuu xukumkiisa leeyahay wa markaa wa imtisaalin yacni imtisaal marka amar la qaadanayo oo la masalayo taasna markaysa waxaan markaa waa ku muuqday oo markaa naska uu bayaaminayo xukumkiisoo kale ayuu markaa isaguna yeelanaya walilwujuubi calamu nidaa'i kadaka kadaka qad usima bilqadaa'i walilwujuubi wujuubkuu u sugnaaday calamu nidaa'i yacni amaaradda markaa yacni adaanku nidaaga oo markaa yacni addimaadda ah calaamaddeedu waajibnimay markaa u sugnaatay kadaaka saasoo kaley ahaatay kadaaka markaa xaalay sidaasoo kale ahaatay qad usima waxaa lagu calaamadeeyey markaa huwa wujuubka bilqadaa'i qadaa baa markaa lagu calaamadeeyey bimacnaa lagu aqoonsado oo lagu gartay halkana wuxuu inoo sheegayaa waxyaalaha markaa shaygu inuu waajib yahay lagu garan karo taasuu markaa si gaara markaa uu tilmaamay umuuraha lagu garan karo inuu waajib yahay waxaa ka mida in loo addimo oo waxaa markaa yacni istiqraaga shareecada waxaa lagu markaa bartay in shaygu hadduu waajib yahay inuu adaan leeyahay sida salaadaha markaa yacni shantaa loogu addimo yacni taas baa ka mida markaysagaa calaamadihii waajibnimada shay kastaoo yacni waxa weeye loo addimaa waa waajib yacni taasaa markaa laga qaadanaya laakiin markaa calaamad mudaridaa calaamad markaysa waxaan yani markaa waa mudarid ee muncakisaynay ahayd oo bimacnaa mar kasta oo adaan la helo wujuub waa la helaya laakiin cagsigu ka laazimi maayo mar kasta oo markaa yacni nidaa la waayey ama addimaad la waayey in markaa la waayayo waajibnimo ma aha salaatuljanaazaaba looma addimo waana waajibo waa la isla ogol yahay in markaa fardu kifaaya ay tahay waxyaalaha kale lagu garto waxaa ka mid a yacni qadaaga markaa ayaa lagu garta oo shayga waajibkaa waa la qalleeya waajibka waa la qalleeya madaahibta qaarkoodna waxay qabaan oo maalikiyadu ka mid tahay inaan waxaan waajib ahayn inaan la qallayn oo sunnayaasha inaan la qallaynin horena waynu usoo aragnay allele yacni markaa qaar maalikiyada ka mid ah waxay yidhahdeen salaada subax labada ragcadood ee ka horreeya ilaa inta zawaalka ka horraysa waa la qadayn karaa qowl maalikiyadu ay leedahay weeye laakiin sunno kaleoo la qallayn karaa ma jirto taasi waxay khilaafsan tahay waxa weeye axaadiista sidii ku soo aroortay marka waxa weeye sida raajixana waxay tahay axaadiistuna ku soo aroortay madhabta shaaficiyana qabto in markaa sunnayaashii markaa yacni asbaabta lahaa ama rawaatibta ahaa in markaa la qallayn karo sidaas iyada a weeye waxyaalaha kale lagu garto waxaa ka mid a in waxa weeye shaygu uu mamnuuc noqon lahaa haddii markaa oo shay ah xaaraan aan bannaanayn inuu noqon lahaa haddii aan waajib ahayn calaamaha calaamadaha lagu gartay ka mid tahay ibnu najaar alxambali waxa uu yidhi wa minha ay wa min qaraa'in alwujuub baa macnuhu dhacaya qaطcu lyadi fi الsariqati wlkhitaan wlkhitaani wاlkhitaanu yani waxaa ka mida buu yidhi yacni qaraa'inta ama amaaradaha waajibnimada tilmaamaya qaطculyadi gacanta in la gooyo fi sariqati markaa tuugada gudaheeda iyo wlkhitaanu markaysagaa yani gudniinka waxa la yidhaahdo fa ina aljarxa walibaanata mamnuucun minhuma maxay tahay markaa sababta waxa weeye dhaawaca qofka la dhaawacayo iyo xubin jidhkiisi ka mida inuu jaraa waa mid mamnuuc oo aan bannaanayn weeye fa jawaasuhumaa yadullu calaa wujuubihima yacni markaa bannaanaanshaha ay bannaanaadeen in la gooyaa waxay markaa ku tusinaysaa inay waajib tahay sharxulkowkab almuniir mujalladka labaad safxadda boqol iyo shan iyo siddeetan saasi laeg culamo kaloo badan baa sheegay baydaawi baa minhaajka ku sheegay subki baa isaguna jamculjawaamica ku sheegay xaashiyada bannaani ka eg mujalladka labaad safxadda siddeed iyo sagaashan nihaayatusuulkana waxaad eegtaa mujalladka labaad lix boqol iyo laba iyo konton marka waxa weeye shaygu haddii markaa uu mamnuuc noqon lahaa haddii waxa weeye haddii aanu waajib ahayn inuu mamnuuc noqon lahaa waxa markaa laga qaataa inuu waxa weeye shaygaasi inuu markaa uu yahay hadduu mar nebigu sameeyo inuu yahay markaysaga waxaan markaa mid yacni waxa weeye waajib ah saas waa laga qaataa waxa uu yidhi abu shaama shiikha la yidhahda almuxaqaq fi lafcaal fii afcaali arasuul waxa uu ku yidhi ida daara alficlu bayna an yakuna waajiban aw muxaraman aw daara bayna an yakuna ruknan fi lcibaadati aw mufsidan uma sadra min annabiyi sala allahu alayhi wasalama culima annahu waajibun wa ruknun haddii markaa ficilku uu dhex yaallo laba shay inuu waajib yahay iyo inuu muxaram yahay u dhex yaalla ama wuxuu dhex yaallaa inuu rukni cibaadada ku yahay iyo inuu fasaadinayo labadaasuu kale dhex yaalla oo haddaanuu rukni noqon cibaadadii mufsid buu noqonayaayo waa fasaadinaya dabeedna nebiga xaggiisuu ka soo furay waxaa la ogaanayaa inuu ficilkaasi waajibna yahay yacni haddii markaa yacni noocii waajibka iyo muxaramka kale dhex yaallay ka kalena inuu rukni yahaa laga soo qaadanayo tusaalaha ka hore waxa weeye qof muslima in la dilo qof muslima in la dilo xaalka markaa yacni uu waajibay mooyaane muxaram buu markaysagaa noqonaya oo inuu muxaram yahay iyo inuu waajib yahay buu kala dhex yaalla marka waxa weeye hadduu nebigu sameeyo sala allahu alayh wasalam waxaa la odhanayaa qofkaa uu dilay yacni dilkiisu waajib buu ahaa baa la odhanaya waxaa la mida markaysaga waxaan inuu xubnihiisa wax gooyo sida markaysagaa gacanta qofka muslimkaa inuu gooyo qof macsuum uu gacantiisii gooyo iyadana markaa waa saasi la-eg wuxuu markaa yacni laga qaadanayaa waajibnimada waxa uu sida abuu shaama ku sheegay yacni kitaabkiisa la yidhahdo almuxaqaq fii afcaali arasuul yacni safxadda boqol iyo shan iyo lixdan ayuu sidaas ku sheegay waxaa kaloo markaa u mithaaliyey inuu rukni iyo kala dhex yaallo mufsid yacni rukuucin markaa salaada lagu siyaadiyo ama qiyaam salaatulkhusuufka oo kale sidii waxa weeye markaysagaa salaaddii loo watay ayaa istaag markaa yacni kala dhexda lagaga daray halkii laga sujuudi lahaa baa dib layska istaago oo qiraa'adan baa la yska sameeyey hadda bal salaadaha kale haddaad ku samayso ka warran dee waxay noqonaysaa wax mufsid oo fasahaadinaya idan haddaba haddii salaadan uu ku sameeyey nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa la odhanayaa rukni weeyaan baa marka isagaa la odhanaya rukni weeyaan baa marka isagaa la odhanaya camdi ahaan haddii salaadaha kale loogu siyaadiyo mufsid buu marka isagaa shaygaasi noqon lahaa haddii laakiin uu kala dhex yaallo inuu mufsid yahay iyo inuu jaa'is yahay inuu jaa'is yahay baa taas lagu xambaarayaa buu yidhi marka calaa kulli xaal yacni markaa mas'aladaa ku saabsan waajibnimadii maxaa lagu garanayaana ashyaada lagu garto yacni marka ashyaadaas baa ka mida arrinka qadaaga ku saabsan jamculjawaamica iyo minhaajka iyo may sheegin oo in qadaa lagu garan karo markaysagaa may sheegin waayo shaaficiyadu waxay qabaan markaa sunnayaashii maadaama ay qabaan in la qallayn karo sidaas aawadeed baynay ugu darin yacni in qadaa lagu garan karo qalle walilwujuubi waajibnimu u sugnaaday calamu nidaa'i amaarati markaysa waxaan markaa adaanku kadaaka saasoo kale xaaluu yahay qad wusima waxa lagu calaamadeeyo bimacnaa lagu gartay wujuubkii bilqadaa'i qallaa lagu gartay wa tarku injalaba litacziiri wasmun lilistiqraa min albasiiri wa tarku markaa tegitaanku injalaba hadduu soo jiido litacziiri mafcuulkii baa lam zaa'idaa la geliyay altacziira hadduu soo jiido wasmun yacni markaa waxa weeye ay fa huwa wasmun isagu markaa calaamad buu u ahaaday yani lilis calaamad buu ahaaday yacni lilistiqraa'i min lilistiqraa' min albasiiri calaamadaasoo markaysaga ay kaa'inatan markaa u sugnaatay lilistiqraa' yacni tatabuc la raacraacay oo markaysa waxaan markaa la eegay meel kasta oo tacsiir ay ka timaadaa yacni markaa inay tahay shay waajib oo laga tegey ama shay macsiya inay tahay xaaraan la sameeyey ama waajib lala yimi lilistiqraa' tatabuc markaa uu raacraacay darteed baa marka arrinkaasi u sugnaaday yacni tatabucaasoo min albasiiri kii waxa weeye yacni qawaacidda iyo cilmiga markaysagaa u yacni aqoonta badnaa ee u indhaha lahaa yacni markaa uu tatabuc ku sameeyey yacni wuxuu tilmaamayaa ficil haddii shay in laga tago tegitaanka laga tagaa hadduu tacsiir keensado waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye shaygaa in la sameeya inay waajib ahayd waayo waxa markaa yacni adilada marka la raacraacay weligeed lama aran nebigu sala allahu alayh wasalam waajib laga tegay ama xaaraan la sameeyey mooyaane si kale isagoo wax ku tacsiiray yacni markaa lama arag culammaduna saasay markaisaga waxa tilmaameen wa tarku tegitaanka ficil laga tagaa injalaba hadduu keensado litacsiiri tacsiir uu keensado wasmun yacni waxay ku timi waxa weeye si naadira ayuu ku timi ama nadmiga iyo markaa iyadoo u waafaqaysa ay markaa fa wasmun bay marka ahayd asala asalatan markaa inuu yidhaahdo waxaa weeye yani man yacmal ilkhayr man yacmal ilxasanaati illaahu yashkuruhaa yani waxa weeye a in yacmal il yani waxa weeye kii markaa allahu yashkuruhaa faallahu yashkuruha halkii la odhan lahaa unba allahu yashkuruhaa la yidhi marka wasmun ay fa huwa wasmun yani fa wasmun ay fa huwa isagu wasmun calaamad weeye baa laga tilmaamaya wa tarku tegitaanku injalaba hadduu keensado litacziiri ay tacziira hadduu keensado wasmun ay fa wasmun ay fa huwa isagu wasmun calaamad weeye calaamadaasoo kaa'inatan lilistiqraa' tatabuc u sugnaatay iyo raaraacitaan adilada la raaraacay min albasiiri kii waxa weeye cilmiga uu indhaha lahaa ee garanayey yacni uu raacraacay oo aanu soo helin mooyaane shay waajib oo laga tegay ama xaaraan oo la sameeyey tacziiri inay ka timaado mooyaane wax kale aanu soo helin wamaa tamaxada liqasdi lqurbi can qaydi liijaabi fasiiba nadbi wamaa tamaxada wixii markaa yani u barax tirma liqasdi lqurbi yacni taqarub markaa ilaahay loo dhowaanayo qasdigeeda loo qasdinayo u barax tirma can qaydiilijaabi dabarka markaa waajibin la yidhaahdana ka barax tirma fasiima fasiima nadbi ay markaa fa huwa isagu yacni shaygaasi siima nadbi waxay tahay waa calaamadii sunnanimada wuxuu inoo tilmaamayaa shaygu hadduu waxa weeye taqarub yacni loo sameeyo haddii taqarub markaa shayga markaa loo sameeyo ilaahay markaa in loogu dhowaado haddii loo sameeyo yacni uuna ka tajarrudo ka madhnaado calaamadii waajibnimada waxa markaa laga qaadanaya inuu sunno faa'iidaynayo sidaas yadaabaa laga qaadanaya haddaba shaarixu waxa uu yidhi haddii la yidhaahdo yacni inuu qurbo loo qasdinayaa waa arrin baatina waxaynu daalacan karayna ma aha jawaabtu waxay tahay annahu yucrafu bidalaalati alqariinati calaa qasdi alqurbati bidalika alficli mujaradan can qaydi alwujuubi yacni qaraa'inta iyo calaamadaha ayaa lagu lagu garanaya yacni weeliya ayaa lagu garanaya marka qasdulqurbi wixii markaa u tamaxudee u badhax tirmaa dikriga iyo salaada iyo waxyaalaha cibaadaadka ashyaada noocaas oo kale ayay markaa noqonayaan wamaa tamaxada wixii markaa u badhax tirma liqasdi lqurbi dhowaansho ilaahay loo dhowaanayo qasdin loo qasdinayo can qaydiiliijaabi dabarka waajibin la yidhaahdana ka badhax tirma fa siima nadbi ay fa huwa isagu yacni shaygaasi siima nadbi waa calaamadii sunnanimada wa kullu ma sifatu fiihi tujhalu falilwujuubi fi lasaxi yujcalu wa kullu maa kii dhammaantii oo asifatu markaa sifo tujhalu fiihi laga jaahil noqonayo yacni markaa falilwujuubi markaa waajibnimo fil asaxi yujcalu ay fa huwa isaga yujcalu waxaa loo yeelayaa lilwujuubi baa loo yeelayaa fil asaxi markaa qowlka sixada badan leh marka lagu socdo waxa marka aynu soo aragnay marka la garanayo nebiga sala allahu alayh wasalam nisbadiisa waxay u tahay suuro kale waxa uu keenayaa waxa weeye marka nebiga nisbadiisa waxay u tahay aynaan garanayn waxaynu ka jaahilnahay ficilkan inuu nebigu sameeyey waa garanaynaa inuu ficilkan waxa weeye nebigu sameeyey waa garanaynaa laakiin ma garanayno xukum ahaan wuxuu nebiga u yahay yacni wuxuu nebiga u yahay garan mayno ficilkiina taqarub baa looga jeeda wa qiila maca qasdi taqarubi wain fuqid fa huwa bilibaaxati qamin yacni beydkaa dambe qudhisu waa kusii tacalluqa wa qiila waxaa la yidhi mac qasdi taqarubi wujuubka waxaa loo yeelayaa yacni mac qasdi taqarubi markuu weheliyo qasdi loo qasdinayo taqarub iyo dhowaansho ilaahay loo dhowaanayo wain fuqida haddii la waayo markaa taqarub ilaahay loo dhowaanayo qasdigeeda haddii laga waayo fa huwa isagu qamiinun wuxuu yahay markaa mid xaqiiqo ku ah yacni oo ku mudan bilibaaxati ibaaxa mid ku mudan ayuu markaa yahay xaaladanna waxa uu inoo tilmaamayaa haddii ficilkii laga jaahil yahay wuxuu nisbada nebiga sala allahu alayh wasalam u yahay waxaa laga yeelayaa markaysagaa waajibnimo aqwaal baana ku sugan culamada qaar waxay yidhaahdeen waajibnimaday mareen sidaas waxa weeye uu inoo tilmaamay naadimkuba oo waxay yidhaahdeen waajibnimo ayuu faa'iidaynaya sidaasna waxaa ku tegey sida uu shaarixuba inoo tilmaamayo waxaa ku tegey markaysagaa in badan oo culammada ka mid a ayaa sidaas ku tagtay oo madhabta maalikiya weeyaan waana sida abhari iyo ibnu qasaar oo markaysagaa maalikiyada ka mid waa siday ku tageen bacdi shaaficiyada ka mid iyo bacdi xanafiyada ka mid iyo in fara badan oo xanaabilada ka mida intaasoo dhan baa wujuubka qabta ayuu shanqiidi tilmaamaya qolyaha shaaficiyada uu ijmaaliyey waxaa markaa ka mid a siduu abushaamaba ku sheegayo kitaabkiisa la yidhahdo almuxaqaq fi afcaali arasuul yacni abulcabaas ibnu surayj oo yacni asxaabu wujuuha shaaficiyada ka mid a abu saciid alistakri oo asxaabu wujuuha shaaficiyada ka mid a abu cali tabari iyo ibnu abi hurayra iyo ibnu khayraan shantaa shiikoo markaa intuba ay ka mid yihiin asxaabu wujuuha shaaficiyada ayaa markaa sidaas iyada ah ku tegey marka waxaanu tilmaamay markaa dawaa'if kale oo markaa yacni xanaabile iyo markaysagaa ka mid ah xanafiya inay qabaan sidaasna waa tilmaamay waxaanu marka waxa weeye abu yani alqaadi abu tiba dabarina marka isaga waa doortay ayuu yidhi oo waxa uu yidhi waa sida adharka ah wa qaala huwa aladharu min madhab ashaafici waa sida marka adharka ee muuqashada badan madhabta shaaficina haddii markaa la eego saas si la eego waxa kale oo la tilmaamay yacni sheikha la yidhahdo raazi laftiisa saaxibu lmaxsuul inuu kitaab kale usuulu fiqigu aan maxsuulka ahayn oo la yidhahdo almacaalim fi usuuli lfiqhi isaguna markaa yani inuu qowlkaa ku doortay oo uu yidhi almukhtaaru cindana ana kula maa ataa bihi rasuulu sala allahu alayh wasalam wajaba calayna an naatiya bimilihi ila ida dalla daliilun munfasilun calaa khilaafihi yacni sidaas iyadaa inuu markaa kitaabka macaalim la yidhaahdo uu ku yidhi ayuu markaa abushaama soo raray ahlucilmi kalena waa soo rareen wakadalika ghazali laftiisuna waxa uu ku sheegay kitaabkiisa usuulkee munkhulka la yidhaahdo ayuu isaguna ku yidhi almukhtaaru cindana wa huwa madhabu shaafici annahu in iqtarana bihi qariinat lwujuubi ka qowlihi sala allahu alayh wasalam asalluu kama ra'aytumuunii usalli fahuwa lilwujuubi qaala alimaamu hada alfannu khaarijun can mutacallaqi algaradi marka waxa weeye mas'aladii mas'ale aan ahayna kale ayuu u baxay oo marka yacni ficilkii ay raacdo qariino kale oo qowli ah ayuu marka yacni hadalka uu ku saabsan yahay ghazaali calaa kulli xaal mas'aladaas haddii waxa weeye taqarub marka uu weheliyo qasdu taqarub yacni marka uu weheliyo aqwaal baa ku sugan qowlka wujuubku waa ugu siixa badan yahay aqwaasha kale markaysagaa lagu tegay ilaa toddoba qowl ayaa mas'alada ku sugan toddobada qowlba waxaa soo raraya waxa weeye abu shaama ayaa soo rarayo almuxaqaq fii afcaali rasuul ku soo raraya waa in la yidhaahdo sunnay u tahay oo waxa weeye nadbimay markaysagaa faa'iidaynaysa waa in la yidhaahdo waxa weeye me cibaadaadkiiyo qaybkeed baa la kala qaadaya hadduu cibaado yahayna waxaa lagu xambaarayaa waajibnimo hadduu markaysagaa caadaadka ku saabsan tahayna waxaa lagu xambaarayaa sunnanimo ayaa lagu xambaaraya qowl kaleoo afraad baa waxa uu leeyahay maye ibaaxuu faa'iidaynaya qowl kalea wuxuu leeyahay maya xadri buu faa'iidaynaya waaba qowl ghariiba markaysagaa weeye oo daciifa weeyaan qowl kalea wuxuu leeyahay maya waa laga tawaqufayaa oo midnaba looma cayimayo qowl kaleoo markaa toddobaad ayaa wuxuu leeyahay wixii qasdulqurba uu ka daahiro qadarka mushtaragga ee waajibnimo iyo sunnanimo ka dhexeeya ayaa markaysagaa lagu xambaarayaa midnaba yacni markaa laguma xambaarayo gaar ahaan looguma xambaarayo mujmal bay ku tahay daliil kala cayimaa loo baahan yahay toddobadaa qowl buu markaysaga waxa markaa soo arooriyey marka calaa kulli xaal laakiin qowlka jamaahiirtu qabaan ee ugu sixada badani waa in la yahay waajibnimo ayuu markaysaga waxaan markaa faa'iidaynaya ay culamo badan arjaxayaan bacdi culamada ka mid ah sunnanimada arjaxayo yacni waana sida markaysagaa shawkaani laftiisu uu dooranayo oo sida uu u dhirindhiriyey haddii la eego wuxuu yidhi shaygii markii waxa weeye nebigu uu sameeyey qurbana inuu uga jeeday ay ka muuqatay waxaa la gartay in la sameeya inay ka raajaxsan tahay in laga taga markii la garto in la sameeya inay ka raajaxsan tahay in laga tago xaarani waa baxday oo waxa weeye markaysa waxaan markaa isaga dee in la sameeyaa ma raajaxaha a in laga tagaa raajixa karaahiya